Qoysas Baraka ee kaamukayaala deegaanka Lavool oo li kiiloomitir Injara degmada Afgu ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo weliba koobaadahana muusiga xanoosana muddo saddex sana degan weelasay inta badan saddex boqol oo qoys oo barakaaka ee kaamkan kayaala deegaanka Lavoole yay sheegeen in walgargaar bini'aadanimo ay oon ku helna intii oo deganaayeen kaamkan hayadaha kulgalow deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose xanakumada guddiga kaamka iyo dadkaan kale degan oo ku hadlaya sheegay inay uun baahan yihiin gargaar bini'aadanimo iyoona sidoo kale baagan diri hay-adaha kulgalow deegaanadaasi iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose kaamkan sanad iyo amaasaad baa deganahay wax kama cunin waxna kama caban biyaha muslim baa noogu sadaqaysta waxaan ku gadanana ma haysano waxaa idinka codsanaynaa waxaana siinaysiin walaalayaalow gacantiina noogu siiya kaamkaanaan deganahay sanad iyo amaasaad baa deganaa roobaa noogu da-ay dharmaayana cunayso waxaan haysanana ma leh waa nool kontaroolay laakiis afgambiyaa ka dhac wax oo noola sii ma jirto wixii anaka noo soo baxo oo noolagu kormeero oo noola keeno meel kale baa la geynaa unugu cid waxna siis ma jirto kaamka oo waxaa deganahay oo diimi aan deganahay saddex sano iyo mini wax la jiro ahaan umehan joognaa waxna kuma haysano wixii oo inta ku cuni lahayn oon ku haysa lahayn kaamkii waa nala wareegsadou haayaa unanka waa baahannahay walaalayaalow inaa unankana nala soo daydiinaan rabnaa nafaan ahni inaan guri noola soo gaarsadaan rabnaa dhiilinka kaankiisaan joognaa inaan noola soo gaar garabka noola soo qabtaan rabnaa raashinkilkeen waa la leexsadaa si degdegan guri inaan ku helnaan rabnaa eedhe warnoodanaya baan ku leenahay dan baana hayso daruuf adag baana hayso wadanka barbar baa yaalo waan baaba'nay waan burburnay marka noola keena masaakiinta waxeeloo keen tuugada afka u dhiganaayo ragga afka u dhiganaayo u qiimeyneen tuugadu oo dadweynaha masaakiinta baaba'san burbursan war ma qadayno ilma dugsi waxaan ku dhibna ma hayno war waan baabaanay kaamka baan dhex degannahay oraxda baana qabato dalagaal baana heeyo war heedhe war nimanka naga qabta baan ku leeyahay waxaan cusubka deewan ka suganaynaa waxaan ka cabanaynaa saddex sano ka hor inay noo imaadeen hay-adda acted waraysi naga qaadeen g b c g b r naga qaadeen mar allaala markii oo magacyadeena ay soo baxeen ay ugu shaqeeyeen kaamo kaleeto hay-adda waxaa ka codsanaynaa inay naga qabtaan nimankaas hay-adda acted waxaan ka codsanaynaa inay naga qabtaan ninka la leeyahay cabdiwahaab oo magacyadeena ugu shaqeeyey kaamo kaleeto wixii amartaa noo soo baxay dhan aynaga afgambiyaan aan ka codsanaynaa aan ka cabanaynaa waxaan haysano malihin meesha annagana ku rafaasanahay deegaanaan nahay ma aragtaa intaasaan ka cabanaynaa nin cabasho waxaan ka nahay hay-adda actid g b r se naga qaadeen waana wareysteen baahihii kaamka waa arkeen si aad iyo aad inkastoo naafooyin agoomo rajo wax walba iskugu jiraan baahiha sa-adka kaamka ee arkeen magacii ay qaateen kadib waxaan ogaanay afar bilood kadib inuu magacii kaamka soo baxay heer waxaa la gaaray taleefanada xataa daawacno aanan la hadlin maamulka la xiriirnay oo waxna tixgeliye amana qiimeeye aan weynay magaceyni kaamkeenna loogu shaqeeya kaam kale kaamamkaa loo shaqeeyana kaambuushbirisyaal ay yihiin toddoba kaamay u shaqeeyaan kan hadda u dambeeya carbiska oo ku yaalaa kaam carbisaa laa boqol iyo konton qof ay u sawireen buushbiriis waaye tobani tobani foor bishii siddeedaad aa kaamkaas la aas-aasay xogta dhanna waa haayaa kaamniyaa la isleeyahay kaamam kale nawaaxigay u shaqeeyaan oo bushbirisoo xaawo cabdi saddex buurood carbiska wallaahi anaga wax tixgelina kuma haysano kaamka ay aad iyo aad u baahiyiis u badan yahay